baddii shalay waxaana jiljilayay mawjado badda ka yimi shalay afaarihii aroortii bacda salaadii ayaa waxaa lagu soo waabaristay mawjadihii badda oo soo kacay wixii xeebta oo laa oo gaadiid ahaa ama qalabkii badda lagu shaqayn jiray iyo guryihii meheradaha ahaa oo xeebta ka dhisnaa ama dad guryo ay dad dan yari degan yihiin intaba way qaadeen waxayna ka dhigeen waxay burburiyeen waxa weeye dhinacyada u wada jiifiyeen waxay dadduba la tagtaba oo meeshiiba ka rartay khasaaro weyn baa ka dhacay oo waxay u badan yihiin magaalada tooxin iyo bareeda iyo olog in badan oo hadda deegaanka kamid iyo kolleyba dhibta way ka waa ka fiican yihiin laakiin inta culeysku hadda saaftay saddexaas meelood baa u weyn gaadiid aada fara badan ayaana halkaa ku baaba-ay iyo matooradiisa iyo qalabkii badda laga shaqaysan jiray dhibaatada inta ka weyn ma jirin xalay abaarihii maqribkii ayaa roobab mihigaan waxay ku dhufteen tooxin sanyar seenweyn ceellaas halkaa waxaa ku yaala beero istaraatiiji ah oo timir u badan iyo qudaar dee wixii kolleyba boqolkiiba soddon hadda si laygu qiyaasa inuu markagii weli sida laygu qiyaasay boqolkii soddon ayay qaadeen beertii meesha olayda timirta ahayd dhamaskii kuoolaa liindhanaankii muuskii iyo khudaartii yaryareed oo dhan dadku isticmaalayay dhulkii banaanaana waxay ka dhigeen meel togaga quwadda ay biyahaasi wataan darteed oo waxay ka jeexeen meelo togaga waaweyn bay ka sameeyeen dhulkii banaanaa sidaa darteed marka dhibaatooyin culus baa kolleyba dadku hadda sheeganayaan guryihii aada bay u dibeen baa laleeyahy guryo badan baa dumay dayrar iyo tarniigyo iyo shaqasyadaas oo dhan waa kaceen wallaahi wax naflah oo xoolo ama dab ah oo naflay ah oo hadda aan sheegi karo oo dhibi ka jidhaa oo wax ku dhaceen ma jiro waxaad iga warantaa isku socodka waddooyinku waa sidee iminka dhulkii naftigiisii banaanaa ayaa dildilaacay waddada halbowlaha ah ee deegaankan gardafow halbowlaha u ah waa waddada lafa goray oo in muddo ah hadda waddadaasi gacanta lagu hayay waddadaasna roobabka ama hiigaankaahi waxa ay ka dhigeen sida hadda lasoo sheegay wararku nagu soo gaarayaan waddo aanba jirinba oo in badan oo waddadaa kamid ay burburtay isku socodka waddooyinka hadda degmada iyo nawaaxigeeda isku socodkooda waa fiican yahay dhulkaa roob ma qaban laakiin tuulooyinka degmada ee hoos yimaada ceellaas ilaa iyo tuulada la yihaaho lafa goray ila xoogaad wax isku socda gaadiid ah oo jiraa ma jiraan waddooyinkii oo dhan way go-an yihiin wax gaadiid oo mari karaa ma jiraan sida hadda wararka igu soo gaarayaan ma laga cabsi qabaa markaa iminka rooro roobab kale in ay soo noqdaan sida aad warbixinada ku helaysaan walaal arrintaa iyada ah hadda waa naloo kusoo celceliyey maanta u dambaysa xataa dad mas-uula ila soo hadlayay oo puntland ah waxaa la sheegayaa saadaasha hawada ee sacuudiga xataa inay soo gudbisay in maanta ilaa biri ay ku feertoo leeyihiin xeebaha puntland siiba gobolka galbefow duufaano sidii kuwii oo kale ah sidaa darteed marka ana weli wacyigelinta waan wadnaa masaajidana waa ka sheegnay telefoonada odayaasha iyo coqaasha mid tuulooyinkana waa la socodsiinay in weli la fooljibnaanaan digtoonaan weyn la qabo meesha aan hadda joogo oo degmada ahna aada iyo aad baa looga digtoon yahay tuulooyinkaas xeebta oo dhanna wacyigelinta waan gaarsiinay waanu jecel lahay insha allahu ilaa xad inaanu difaacno naftayada oo wixii masuubaayo rabbi keenay intaanu ka carari karo ka cararo dadkana uga digno haddii ilaahidno xaaladda maanta degmadu waa sidee walaala hadda xaaladda degmada maanta aada bay u degan tahay baddu aada bay u degan tahay wax dhiba hadda aan ku aan ku sheegi karaa oo ka jiraan ma jiraan aada bay u degan tahay xaaladeedu cirkiina waxa weeyaan waa wax daruuro ah iyo wax dhiba hadda oo nagu hayaa ma jiro wax rooda oo jiraana ma jiraan hawadu aada bay u fiican tahay wax dabayla iyo waxaan dareemayno hadda culadi midni ma laha jawigu maanta boqol kiiba boqol buu degan yahay